goobaha lagu barto xirfada tiknoolajiyada ee magaalada jowhar ayaa waxaa sanadihii dambe kusoo badanayay gabdhaha jecel barashada kombiyuutarka qaar ka mid ah gabdhaha wax ka barta macadka caalam ee lagu barto xirfada kombiyuutarka ayaa ka warbixiyay sida ay ugu dhiiradeen in ay bartaan xirfadani waxayna gabdhaha kale ugu baaqeen in ay bartaan xirfadan meel kale ku diyaarsado shahaadadeyga yani inaan ku diyaarsado dukumentigeyga inaan ku diyaarsado sawiradeeda teesaraha inaan ku diyaarsado waraaqooyinkeyga sida barintarka aan ku sameysanayo ma rabo laano anigaa bartay anigaan xirfadaan rabo inaan barto maanta waxaa bartooyaa shaqooyinka meelaha kale aan yani u aadaya inaan aniga sameysto waa gartay bal iga warbixi heerka aad maanta ka joogto xirfada kombiyuutarka alxamdulilah heer maanta yani ilal badan oo aada weyn iga daboolneeda io furfuranta alxamdulilah maanta waxaan taaganahay heer maanta yani ebel kombyuutar sida wax loogu qormaanan aqoonin laakiin hadda waxaa aada ii ilbixiyay caalam kombyuutar iskuol aadau mahadsan yahay ustaadkeega yuusuf ustaadkeega cabdifataax aada u wada mahadsan yihiin alxamdulilah haddan waxaan marayaa waa ku fiicanahay aan ku dhahaayo dukumenti haddaan rabo inaan diyaarsado waan diyaarsan karaa yani sawir hadaan rabo inaan jarto ama aan diyaarsado waan diyaarsan karaa calan soomaaliyan sameyn haddaan ku dhaho xataa aan diyaar u ah waan diyaarsan karaa alxamdulilah intaas inka badan inaa ka faa-ida aan rajeynaa insha allah marka waxaa igu dhiirigeliya hooyada iyo walaalka iyo maadada kombyuutarka waxaa ka jooga heer dhex inaa dhammeyn waa jecla insha allah oo meel fiican ka gaaro sida loo naqshadeeyo warqad waxaa jira gabdho badan aan ku baraarugsanayn inay bartaan maadadan gabdhaha iyagana maxaa talooyin ooad u jeedin lahay waxaa u jeedin lahaa inay bartaan maadadan waa maado aada u fiican haddii ay bartaana nafsadooda iyo bulshadooda waxbay u tiri doonaan mustaqbalkayga waxaa ka rajeynayaa inaan heer fiican ka gaaro oo wax badan ka faa'iido insha allah soo dhawoo barnaamijka umuuraha habeenka adigoo ku bilaabaya magacaada magaceyga waa ruqay daawud saalax ruqay bal inoogu warbixiya maadadan kombyuutarka aad baratay ee halka aad kasoo bilowda maadada kombyuutarka waxaa kasoo bilaabay heer hoose oo basica ah aa kasoo bilaabay bishaan leyna bilaabay koley adartan waa la qabsaday oo waa bartay sida kombyuutarka loo daro sida wax loo qoray iyo waxyaabaas dhan waa bartay waa gartay ruqaya maxay faa-iido ay ku leedahay barashada maadadan kombyuutarka soo kombyuutarka hadartan la joogo dunida kombyuutara aa lagu maamulaya oo technology a ka shaqeysa dunida hadda la joogo saas darteeda u baran weyaa maadaama oo technolojia dunida hadda ay kudhisan tahay inaa aniga oo horumar ku gaaro waxbarashadeyda iyo shaqa lacala haddaan aan helo si aan ooga shaqaysta yani oon horumar ooga gaaro dhanka waxbarashadii saas darteeda u baran weyaa oo dalkan horumarkiisa yani ooga tali bilmustaqbal waa gartay inta aad ku guda jirtay barashadan maadada kombyuutarka ma jiraa wax aqbada aad la kulantay maya wax caqabada ah ma la kulmeyn waxjarada la bixinayo wax dhan waa aan fahmaa oo macalinka si fiicana u dhageystaa wax caqabada ah ma la kulmeyn ani ahaanteeda dhankeyga waa gartay inaad barato maadadan maxaa kuugu dhaliyay yaase kuugu dhiirigeliya maadadan inaa barto waalidiinteeda ay u dhiirigelin oo walaasheeda ay u dhiirigelisay yacni shaqa mararka qaar shaqa oo wax iska soo baxda oo n g o iyo waxaase oo dhanka kombyuutar iyo waxaas oo la xiriiro
dhinaca kale maamul ku-xigeenka iskuulka caalam ee barashada kombyuutarka ayaa ka hadlay waxbarashada ay siiyaan gabdhaha ku dhaqan gudaha magaalada jowhar teknolojiyada mar marka si dambeysa waxaa waaye hawada isku sii shareereysa waa ay sii socota hadda twenty four iskuulka waxaa la furay sanadkan bilowgiisa hadda gabagabada maraayo waxaan ku socnaa sanadka twenty twenty five aan ku socnaa marka mar marka si dambeysa teknolojiyada hawada sii galaysaa qofkii ka faa-iideysta marka waxay jaanis u tahay asagay jaanis u tahay inuu ka faa-idaysto markasta waxaa idin jaar ah inuu idinka xaqabtiro dhanka teknolojiyada iskuolka caalim computers and i c solution ayaa midaas u taagan inuu ka xaqabtiro horta gabdhaha inkastoo waxbarashada ay jecel yihiin gabdhaha badana waxaa la horta waxay jecel dhanka caafimaadkay jecel yihiin laakiin markaa meesha furane waxaa aragnay gabdho badan inay jiraan oo dhanka teknolojiyada aad iyo aad ugu xiiso qaba inay ka faa-idaystaan jaanisyada qaar loo soo bandhigaa hadda badana waxaa arkaa gabdhaha hadda intaa arki jiray waxay u badnaayeen qeybta caafimaadka u badnaayeen lakiin hadda waxaan arkaa gabdhaha inay soo badanayaan dhanka iyo teknolojiyada
xirfadda kombyuutarka waxa uu ka qayb qaataa fududeynta howl walba oo aadanuhu u baahdo